waxaanu ku talinayna haddaanu shirkadda nahay baaq baanu xabtaxalatu sii dayn qoraal ah oo aan filayo in dad badani akhristeen intii un baan intana ka dabageynaya waxaanu iminkana leenahay aan doonayaa inaan dadka maqashiiyo labada reer ama labada dad ee halkaa isku dilaya ee qabiilaysan isu isku waxay isku dilayaan aana garanayn oo kolley uun dee duruufaha uun jiro uun ay keentay waxaan baaq haddaanu shirkadda nahay u soo jeedinaynaa inay nabadda qaataan dagaalka joojiyaan xabad joojin sameeyaan wada hadal ka dambaysiiyaan nabad ku wada noolaadaan taasaa wanaagsan oo labada dhanba u wanaagsan annagu baamushari baanu nahayoo waxaanu jecel lahay dadku inay nabdaan waayo taasaanu annagana dee noogu jirtaa dadkana dee noogu jirtaa haddaanu shirkadda nahayna xaggaana waa joognaa xaggana waa joognaa meel walba oo soomaalidu joogtana waa joognaa oo waanu dee shaqada iyadaba dee ahba inaanu soomaalida dhexdeeda ku noolaano marka hore taasi way dadku aan filaya way naga dhergsan yihiin haddaanu shirkaddaa nahay telefoonadayada bangiyadayada maalgelintayada waxba waa meel walba way joogaan marka waxaanu ugu baaqaynaa dadka dadka yaga ah nabad inay ku wada noolaadaan waa ku talinanaa waa ku adkaynaynaa wixii nolo ka baahdee nabadaana diyaar baan una waxaan arkaayay xalayto oo labadii garaadadii iyo salaadiintii meel kasta a joogeena labadaa reere halkaa joogay way yidhaahdeen nabad haddana waxbay ku yar dareen waxbay ka yar dambaysiiyeen marka iyagana waxaan odhan lahaa oo ku leedahay walaalayaal nabad dadka nabad ugu baaqa nabadna wax ku doona qoladiinna labadiinna dhanba dhan kasta a noqdee walaalayaal nabad baanu la jecel lahay maxaa hore maxaa lagu mahmaahay dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho
waa gartay markaa odayaasha iyo waxgaradka iyo dhaqanka iyo culimada waa maxay fariintaad ku odhanaysaa culimmadana waxaan leedahay war walaalayaa masaasidada aad naga wacdiyeysaan waxaa ka wanaagsan idinkoo xaggaana wacdiya oo ay wada hadashaanoo meelahan goobtan dadku isku hor fadhiyaan war walaalayaal masaajidada ka baxa oo dadkii masaajidada halkaasay ku dhinteen masaajidanu la doonaynay halkaa taga qolo weliba waxaan sii jeclaan lahaa qolo tabliiqa la yidhaahdee marba meel tagta ee dadka la hadasha war walaalayaal halkaa taga inamadeenni da'daa ahaa waxna halkaasay ku dhinteen waxna xeebta libiya badda libiya ku dhinteen ku tahriibeen marka dadkii u talin lahaa baynu nahay garaadadii baa tihin cuqaashii baa tihin salaadiintii baa tihin walaalayaal dagaalka wadahadal ku dambaysiiya wixii dhacay dhace dadka intii nool u taliya intii nool intii dhimatay dhimatay waa dadka intii nool u taliya taasay xiliil ka saarayen dadka wixii nool inaynu u talino nabad u raadino intaasaan hadalkaygu waxaa jira dad waxgaradaho sidoo kale ganacsatada jirto iyaga maxaad xasuusinaysaa xagga ganacsatada waxaan leeyahay walaalayaal ganacsatooy inagu waa is ognahay oo dhan walba waa u soconnaa meel walba waa ka ganacsanaa meelahan labada dadee isdilaya waa ka ganacsanaa oo waayo dhow soddonkii sannadoodee aynu dalku burburku ku jiray haddaynu nahay ganacsatada badankeennu waynu nooleen waana shaqaynayn ganacsada waxayna waynu waa is ognahayo innaga wax ciladii ina kuma jiraan waxaan ku talin lahaa ganacsatayaasha inay nabadda raadiyaan oo aynu doonno nabad ha noqoto labada reer ganacsatada ku kala jira iyo anigu reer meyihiin dhexdhexaad baan ahaye ciddii igu soo biirsa diyaar baanu ahay inaanu nabad raadino waa ku talinayaa ganacsatada waxaan ugu baaqayaa walaalayaal ganacsatooy dadkaynu ka ganacsanaynay isku hoobte dadka haddii halkaa lagu socdana dadka waax baa go-aysa wax badan baa khasaaro badan baa dhacaya war walaalayaal si waxaan loo adkaysan maaye war ganacsatooy wele waa arkaysaan xaaladdu siday tahaye war ganacsatada baaq waxaan u soo jeedinaya meel kastaba a joogeene baaqaasaan idin soo jeedinaya